Waxaan rabaa in aan kula dardaarmo inay muujiyaan taxadar dheeri ah, ay ka fogaadaan meelaha la isugu imaanayo, ay qaataan tacliimaha iyo wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka iyo guddiga ka hortaggu siinayaan, ku nagaadaan guryahooda, ilaaliyaan saxmadda iyo isku imaatinka inaan la samayn. Xanuunkii wuu faafayaa, Soomaaliya aad buu ugu sii faafayaa, annagana waan u nugulnahay haddaan nahay reer gaalkacyood, waayo koonfur waxaan la leenahay xuduud. Xuduuddaasoo ilaa iyo hadda weli furan, gawaaridiina ay isdhex marayaan, dadkuna isdhex marayaan. Waxaan rabaa in aan dhaho hala taxadaro, ha la raaco tacliimaha aasaasiga ah ee ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo guddiga ka hortagga coronavirus-ka. Joojiya isku imaatinka iyo iyo meelaha buuqa ah. Bahda waxbarashada waxaan kula dardaarmaynaa inay u hoggaansanto tacliimaha la siiyey. Dugsiyo weli dhumaalaysanaya ayaa jira oo boolisku raadinaya maalin walba macallimiin iyo arday lama xirxiri karo. Macallimiinta dugsiyada dhumaalaysanaya waxaan kula dardaarmaynaa ha haleelinina ardada iyo xaafadaha ay ka yimaadeenba. Raaca tacliimaha aasaasiga ah una hoggaansama fariimaha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
sida doqa degmada uu sheegay arrintan waa arrin cabsideeda leh ku saabsan xanuunka kan oo dadweynahan annaga waxaan ugu qeybsannahay in aanu fulinno amaawirta dowladda wixii amniga ka quseeya dadkan haddii qof kasta wax la weydiiyana xaaladdu way adkaanaysaa dowladdu waa waa dadkii xoolaha jiray camal oo kale wey ariga la jiray dadweynuhuna arigii oo kale wey waayo sidii dabku dhaci hadday bohol ku ku socdaan haddaan laga celin hadhowdii mas-uuliyad bay noqonaysaa dib noogu soo noqonaysa meeshaan waa ognahay oo waa magaalo laga laba dowladood ka kala jiraan oo meelo badanna ay kaga socdaan baabuur iyo waddooyin badan ay soo galaan marka sidaa darteed in wixii haddeerba joogaan waa wax dhici kara marka talooyinka in la fuliyo waa muhiim annaguna wixii nagaga aadan waa ka qabsanaynaa sida bandowi iyo baabuurta transitka iyo basaska b l-ka la yidhaahdo iyo maqaaxyaha waaweyn oo lagu tuunsan yahay intaba insha allahu tacaalaa wixii galabta loo gaaro waa ka howlgalaynaa dadkuna waxaa la rabaa inay talooyinka iyaguba ismaamulaan ay qaataan wixii waxba diidana insha allah annagaa wax ka qabanayna intay ummadda fidnameyn lahaayeen ama fawdo xanuunkaas ku yimaada ay ka shaqayn lahaayeen bismi illahi raxmaan raxiim waa ka baxa
bismi illah alxamdu lilah wasalatu wasalamu calaa rasuuliillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu sida maayarka iyo taliyaha qeybtu sheegeen arrintan waxay ku saabsan tahay wacyigelin xanuunkan caalamku ka soo qayliyaah waxaan len horta ilaahay inama gaarhsiiyo ilaah waa noo keenin kama bixi karne dadkeennu dad karantiil ku fiican ma aha ama xagga wacyigashiga ayaan xanuunkaba xanuunkaba u aqoonsanayn iyo dhaga adaygooda waxaan rabaa qodobka ay maayarka iyo taliyaha qeybtu sheegeen inaan ku daro waa la howlgelayaa bulshada inaan u sheegaan rabaa ciidanku waa howlgelayaa ama amniga ha ahaato ama karoonaha ha ahaato dhaga adayga iyo isu soo taagga la isku soo taagayo ciidanka bulshada waa ka wacyigelinaynaa qof looga waantoobayo howl la qabanayaa ma jirto laakiin adiga yaan lagu dhibaatayn qofka isagoo aan dembiile ahayn oo shaqadiisa caadig ahayd oo bulshada u haya haysta buusan ka amar qaadanayn ciidankii amnigana waxaa ka mid ah in dariiq lagaa leexsho in safar aad ku jirtay laguu diido in meel aad geli lahayd lagaa xayiro amnigaa ku jira ciidanku wuxuu meesha u joogo ama kaa celinaya isagaa yaqaan waa la kala amar qaadasho xumadaa marka qofkii isagoo bulshada u shaqaynayo shaqadii sii watay hadduu ku yimaado meel ciidan joogo oo la yidhahdo ka leexo waxaani sax ma aha albaabkan xir bulshadan ciidanku isagaa ku howlan amniga iyo hawsha u joogo inuu adiga ku ogeysiiye maaha waxa uu meesha kaaga xayiray ama kaaga leexinayo inaad marka ku dhaga adeygto oo tidhahda dariiqaanan maraya gaarigayga halkan ka leexin mayo waxay imanaysaa adiga in tallaabo lagaa qaado feerasta adoo aan dembiilo horay u ahayn bulshada dhib ku hayn lagaba yaaba inaad u shaqaynaysid saaka waxaa la ii sheegayaa kuwa biyaha shuba oo saxarada iyo qaada oo ciidanku meel ka ceshay oo diidada noqon maya yidhi oo gaarigiisa dib ugu noqdo qori kala soo baxay bal eega arrintaas markii hore hawl bulshoo hayay ilmihiisa iyo bulshadaba waxbuu tarayay haddana waa dembiiloo waa xihan yahay maxay ku ekayd ka leexa halkan haddii la inuu ka leexdo ciidanku cidna uga baqi mayo hawsha ay hayaan cidnana lagu cisayn mayo adugu cisada ha iska qaadin qof kastoo muwaadin ahow tallaabaa lagaa qaadayaa haddaadan amar qaadan ha laga xishoodo ciidanka ha la tixgeliyo ha la soo dhoweeyo ha la qiimeeyo intaa haddii laidinka waayo ha laga baqaan odhanayaa marka haddaad ixtiraami weydaan sharciga u hoggaansami weydaan inay shaqo idiin hayaan aad ku fakari weydaan shaqay hayaane ka baqa marka yaan dhibi idinka soo gaarin ee waa inaad ka baqdaan arrintan waxaanu leehay wax badan oo arkay baa jira meel waardiye laga hayo wiil yarahoo aadan ka celin karin baa jiro oo isaga iyo waardiyahoo ishaysta aad aad u imanayso oo toban jeeraan kala maslaxa anigu hadda markii aan ilaaladayda iyo iyo iyo mataqaanaa dadka dariiqa maraya qofkii halkan ka joog maara uga heli mayse qofkan wax ilaalinayaa waxa uu meesha ku ilaalinaya isaga og meesha wuxuu kaaga celinayaana isagaa og macluumaad lagaa siin maya adiga amar qaado haddaadan amar qaadan tallaabaa lagaa qaadayaa taa bulshadaan ku odhanayaa xanuunka waxaan leeyahay ilaahayna ka cesho u soo gaaray xamar garowa hadda waa laga sheegaya halkays sida aan maqlay waxay ku daaweeyeen caalamka inaka awoodda badani bandow kala fogaansho dadkoo guryahooda jooga siyaabaha oo ku fidaa sidaas ah dawo kalena ma laha ka hortegiisu waa kala fogaanshaha bandowga salaan la-aanta qaata arrintaa iyada ah bulshadu inay qaadataa la rabaa inay ka amar qaataan ciidanka bandowgaa samaynaya dawo kalena ma uu laha ka hortegiisu waa dadkoo aan istaaban neeftoo la kala fogeeyo bulshadoo shirarka caadiga ah aan isugu iman xafladaha oo la yareeyo safarada oo la yareeyo karantiilkaasoo qofku iskarantiilo weeye waxaa bilaaban doona haddii ilaahay idmo oo ciidanku bilaabi doonaa isagoo kulligii iskaashanaya inay magaalada bandowgareeyaan hadda waxaynu joognaa gaalkacyo waa la bandowgaraynayaa in la kala amar qaato ciidanka laga amar qaataa la rabaa oo qof waliba waa arrinta ciidanku falo uu fuliyo baa la rabaa waxa la faro oo fariinta ah waa nasiib darro iyadoo adiga laguu shaqaynayo in si fudud laguu dhibaateeyo adoo adigu amardarra amardiidada la yimid iyo khaldaadka iyo madax adayga iyo sharci kahorimaadka ayaan darro wey adoon dembi kala gelin in wixii laguu diri lahaa aad ka ka weecato ciidankuna ku khasban yahay waxa ay u socdeen inay qabtaan nasiib darray kugu tahay adiga aqoon darray kugu tahay waa mahadsantihiin wasiirkaan ku weydiinaya warsanka may hawlgal hor laan bilaabeyna mid hor leh
عادي مياه ما bilowdaa waaya bismi اllahi الرaحmaan الرaحiim aad bay umahadsan yihiin guddoomiyaha degmada taliyaha qeybta iyo guddoomiyaha gobolka fariinta wacyigelinta ka hortagga xanuunka coronaviruska ama covid nineteenka ama caabuqan adduunka kuba ku faafaya ee haatan sidaynu loo wada socno oo meelo kala duwan oo soomaaliya ka mid ah laga sheegay xaaladihiis oo ka jira waxaan ugu ba waxaan xoojinayaa fariinta ay maamulka iyo hay-adaha amniga heer gobol iyo heer degmaba la diray dadka loo diray ah dadku inay u hoggaamsamaan amaawiirta dowladdu ay soo saarayso hadday ahaan lahayd bandowga hadday ahaan lahayd in laga fogaado waxyaalaha keeni kara dadku inay kala qaadaan hadday ahaan lahayd ciddii hadda shaki ee xanuunkaas la xiriidha ama iyadu qaada ama maxaa la yidhaahdaa cid u qabta xogteed hesha inay soo gaarsiiso hay-adaha caafimaadka ee kala duwan heer gobol heer degmo ee meel kasta oo puntland ka midaba waxaa la rabaa dadku insha allah arrintaas inay wada shaqayn ka muujiyaan buuxda caafimaadkeenna iyo maxaa la badbaadadeenna ayaa ku jira te tan puntland iyo tan soomaaliyeed intaba ee magaaladan gaalkacyo oo aanu hadda joogna khaasatanna sida guddoomiyaha gobolka uu xusay waxaa la rabaa wada shaqayn iyo taliyaha qaybta iyo xuseen wada shaqayn galmudug iyo iyo puntland inay ka yeeshaan sidii loo xakameyn lahaa dadka ka imaanaya meelaha kala duwan ama ha noqoto dhinaca koonfurta soomaaliya oo hadda dad badan ay baabuur ku imaanayaan xanuunkan sida xogta lagu haya aada ugu baahayo magaalada xamar ama ha noqoto dhinaca xuduudda ethoobiya aanu la leenahay in laga wada shaqeeyo in la ogaado dadka soo gelaya magaaladan sidii loo xakameyn lahaana laga wada shaqeeyo ciddii looga shakiya iyadoo xanuunkaa qabta inay soo gashana meelaha karantiilka ee loogu talagalay la geeyo iyo hay-adaha caafimaadku ay la wareegaan waxaan kaloo soo dhoweynayaa fariinta guddoomiyaha gobolka ee ah in si dhow loola shaqeeyo hay-adaha amniga iyo ciidanka amniga ka shaqeynaya hadday ahaan lahayd maxaa la yidhaha sugista amniga guud ee gobolka iyo hadday ahaan lahayd kan la xidhiidha xanuunkan ama caabuqan faafaya sidii lagu xakamin lahaa aad iyo aad baan umahadsantihin salaam
calaykum waxaa jirta in aad dhawaan ku dhawaaday in jaadka la joojiyey hadda waxaa rabnaa sugeyn lagu waxaan taas maxaad ka leeyihiin maxaa idinka qorsho ah qaadka aad iyo aad ba umahadsantihiin arrintaa marar badanna waa laga hadlay run ahaanti waxa weeye qaadka ee dowladdu waxay ka soo saardhaa amar iyadoo laga duulayo xanuunkan faafaya meelaha hadda qaadka uu ka imaanayaan aynu ognahay inay tahay dalka ethoobiya ethoobiana uu xanuunkani uu ka dilaacay in la xakameeyo qaadka hase yeeshee waxaynu wada ognahay in qaadku si contrabana uu ku soo gelayo maxaa la yidhahdaa gudaha puntland ama ha ka soo galo dhanka somaliland ama ha ka soo galo dhinaca ethoobiya ama ha ka soo galo dhinaca koonfurta ee dhanka galmudug uu gudaha soo gelaya isagoo contrabana haddana sidaas ay tahay dowladdu si joogta ayay waxay uga qaadaa tillaabooyin waad aragteen maalin walba in la gubayo qaadkii oo la qabanayo waxaanu ugu baaqaynaa ganacsatada soomaaliyeed ee ka shaqaysanaysa iyo dadka keenaya qaadka ee sida contrabanka ku keenaya arrintaa inay ka waantoomaan waxaa laga doonaya waxa weeye inaynu ka hortagno dhammaanteen sidii waxyaalaha ku imaan kara qaadkaas ama la imaan kara ee xanuunkan la xiriira ee viruskuu ku gudbayo inaynu ka hortagno dadkeennana aynu ka wacyigelinno marka waxaa laga rabaa ganacsato iyo cid alle ciddii gacan ka geysata keenistiisa gudaha puntland sida contrabanka inay arrintaa ka qayb qaataan in la joojiyo caafimaadkeenna iyo danteenna iyo amnigeenna ayaa ku jira waana mahadsantihin salamu calaykum